dalka maraykanka waxaa si xawliya uga socda ololaha doorashada oo la qabanayo shanta bisha nofembar taasoo lagu dooranayo madaxweynaha iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi iyo weliba xilal kale oo fara badan ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliya oo laga soo doorto gobolka minnesota ayaa ku guuleysatay doorashadeedii isreereebka xisbiga dimuqraadiga maalintii arbacada ahayd la qabtay maxamed wardheere waa suxufi madax bannaan oo degan magaalada minneabolis kana tirsan jaaliyadda soomaalida waxaan weydiiyey balguusha ilhaan cumar waxaana uu yiri kolle sidaad kolley la socotaan ilhaan cumar markii saddexaad bay hadda guuleysatay nin waxaa nin madow ah oo mataqaanaa hadda ka hor la tartamay ayaa tartankii mar labaad la soo galay ninkaas waxaa hoosta xoogaa ka riixayay republican iyo waxaa gadaal ka riixayay nimanka la yidhaahdo abac oo runtii rabay inay kaga takhallusaan ilhaan cumar runtii ilhaan cambain halistahay gashay oo aad mataqaanaa loo abaabulay runtiina ilhaan communitiga ay soomaalida iyo communitiga runtii communitiyada liberaalka oo dhan aad iyo aad bay u taageereen waxay raysgaraysa ilaa lacag lix milyanah meesha uu ninka semon baa la dhahaa john semon baa la dhahaa uu mataqaanaa raysgareeyey hal milyan iyo siddeed boqol oo kun marka farraysinkina way ka badisay tartankana waa runtii way kaga guuleysatay safarkii hore two percentay kaga guuleysatay safarkaase
waa gartay abacta aad sheegtay waa urur ay leeyihiin bulshooyinka yuhuudda oo u ololeeya ama taageera israa'iil ilhaan cumarna si gaara uga soo horjeeday waa sax weye abac waa waa niman qadiyadda israa'iil aad uga shaqeeya waxyaabaha cajiibka ah oo ilhaan ay la kootahay haddana dadka ugu badan oo lacag siiyey waa dadka yuhuudda ah oo runtii reer minnesota ah oo runtii taageerada ugu badan siiyey marka waxaad moodaa yuhuuddu inay kala qaybsan tahay qaybna waa qayb ku xiran israa'iil iyo bolosigeeda qaybna waa qayb localka ku taageersan marka laakiin qolyihii waxaad ku awood batay qolyihii localka ahaa ama oo ahaa district b five oo iyadu ay degenayd runtii groupkaasi aad waxay siiyeen mataqaanaa taageero lama filaan iyo cod lama filaan
waa gartay si gaara waxaa isha loogu hayay ilhaan doorashadeeda sanadkan maadaama xildhibaano kaleoo baarlamaanka ay ku wada jiraan oo arrimo badan is-aragti ay ka yihiin oo loo bixiyey squad laba ka mida xilalkoodii ay ku waayeen tartamadii u dambeeyey waa sax waa sax weeye runtii squadkay ka tirsanayd waa gruubkii barnaamijkii mataqaanaa qase runtii ku taageeray kaga duwanaa congresska inta kale kaga duwanaa labaa baxday aig inay saddex kalena inay hareen ayadii gabadhii falastiiniyadda ahayd iyo gabar nin kale aan filayaa inay soo hareen balse ayadu waxaad moodaa in ay xagsatay kursigeedii districtiga ay ka imaanayso ilhaanna districti far liberaala weeye oo mataqaanaa markii qolyahan ay aadaan conservativeka ayaduna waa liberaal marka qolaha dimuqraadiga ahbaa waxay sii kala leeyihiin liberal iyo conservative sii kale marka waa deep liberal weeye oo mataqaanaa waxaan u badan dadka dhalinyarada oo jaamacadaha iyo dadka mataqaanaa waxbarashada iyo dadka aqoonta leh iyo dadkaas oo dhan baa u badan marka arrintan marka waxaad moodaa minnesota waxaa isu raacay dhowr qeybood oo mar waxaa isu raacay number one dhalinyaradii oo taageertay yahuudii oo taageertay soomaalidii oo taageertay statekeedna oo runtii ahaa state liberal ahoo arrinta qase aad looga mataqaanaa looga taageero oo ceasfirkii lalahaa hala joojiyo xabadda taasaa marka waxay keentay inay taageero aad u tiro badan oo ilaa fifteen percentage inay ilaa labaatan kun oo cod bay kaga badisay ninkii runtii madoobaay oo la tartamaysay waa gartay maxamedow marka doorashadaanu waa isreerreeb xisbiga dimuqraadiga gudihiisay ahayd tan weyn nofembar baa la qabanayaa taas laftigeeda miyaa lagula tartamaya mise waa caddaha inay iyadana ku guuleysanayso ilhaan hadday ku hari weyday tartanka qeybtan hadday ku hari weyday way adag tahay cid kaloo la tartamo republican oo la tartamo hadda qof dimuqraadi oo la tartamo tan tan waa maxaan doorashada dhexaal dhaha isreerreebka dimuqraadiga isreerreeba marka dimuqraadiga way ka adkaatay waa meesha la raba in lagu reebo marka ilhaan waa congress women waay caawa sababtoo wax kaloo la tartamayaan ma jirinba waa garta guud ahaan haddaan doorashada fiirino minnesota gobanarkii gobolkiina waxaa hadda xisbiga dimuqraadigu ay u xusheen inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeen tim walls maxaa laga yaqaanaa xiriir intee la eg buuse la leeyahay jaaliyadda iyo bulshada soomaalida ama guud ahaan reer reer minnesota runtii tim walls nin siidkan caankaa weeye waa nin veteran oo maraykanka usoo shaqeeya askari militariga soo maray buu ahaa sidoo kale wuxuu ahaa nin macalina sidoo kale wuxuu noqday maxaan kula governor state of minnesota sidoo kale wuxuu soo noqday maxaan kula meelo badan buu kasoo shaqeeyey stateki ka mid ah sidoo kale waa nin runtii communityga aada ugu xiran dadka soomaalida aada ugu xiran isaga iyo flanagan gabar dabati u ahaa kuxigtaas iyada oo hindi ah runtii labadooda waa laba qof oo stateka aada looga yaqaano wuxuu laleeyahay wuxuu nala leeyahay dadka soomaalida state minnesota jooga wuxuu laleeyahay state dhow buu laleeyahay dadka activistayaasha iyo barnaamijyada dadka soomaalida nin aada uga soo qayb galu ahaa nin arrimaha advocacyga mataqa u sameeyey buu ahaa sidoo kale wuxuu ahaa nin dilal badan oo markii ugu horreysay last year waxay ahayd markii ugu horreysay oo stateka dad soomaaliya ay dhaqaale lacag aada u tira badan communityga soomaalida lasoo geliyey ama non profitska ha noqdo ama caafimaadka ha noqdo ama housingka ha noqdo ama daraanka ha noqdo waxaad moodaa waa governorkii ugu horreeyey oo dadka soomaalida kusoo ceshey buu ahaa marka aad bu dadka soomaalida xiriir fiican ula leeyahay taageero badanna dadka soomaalida waxaad moodaa arrintii biden markuu tartamayey arrintii biden dadka soomaalidu waad maqashaan dhowr state baa jira oo uncommitted ku codeeyey ka mid ahaayeen marka waxaan filayaa hadda in arrintii uncommittedka state of minnesota uu ka bixi doono doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka soo socda isaga iyo gabadha madaxweynaha u ordaysa labadooda hataa waxaad moodaa inay taageero weyn hadda stateka ka heleen waa gartay marka maxamedow doorashadan jaaliyadda soomaalida oo minneabolis ama maraykanka degan aad miyay ula socdaan ma ka ololeeyaan ma ka warqabaan maxayse ugu kala duwan yihiin labada musharaxe waaweyne hadda madaxweynenimada u sharaxan donald trump iyo iyo camala harris runtii harris iyo trump waxay nagu kala duwan yihiin dadka soomaalida u kala duwan yihiin waxay nagu kala duwan yihiin trump wax walba oo dadka minorityga iyo communitygeena yaryarka ahoo communitiga dadka yaryarka aho fakriga u badan trump wuxuu u shaqeeyaa dadka welsiga iyo corborateka u shaqeeyaa waxyaabaha uu ku kaarmain garaynaya waxaa ka mid ah in dham waxaad sidaad la socotaa dad badan oo soomaaliyada kumanaanaha soo galay oo darbiga kasoo booday sidaad kule la socotaa gambeynka waxay ku gelayaan inay dadkeenaas uu celinayo oo mataqaana qof walba uu boorsooyinkaaga xero uu leeyahay sidoo kale trump lama lahan asaga iyo republicaankuba midna lama lahan soomaalida wax connection oo tiro badan lama maalmahan xoogaa bilbilaabeen in dadka aada ula soo xiriiraan ula hadhadlaan laakiin waa community ay adag tahay in laisdhex galo waay nimanka caddaanka oo degensa barbanka way adag tahay in dadka soomaaliyeed ay isfahmaan oo mataqaan isku farsoota cunsuriyadda ku badan waxaa ku badan standard of livingka isku dadkan guryahay degan yihiin half million one million weeye dadka soomaalida eriyooyinka ma degaan hadday degaan meelaha low incomekay ka degaan waxyaabahay kala dirraa waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha iskuullada waxay rabaan inba maxaan ku irahdaa public schoolska waxay li private schools ha laga dhigo dowladda lacagtiisa cidna ka bixinin marka waxaad moodaa wax walbo ajenda ah oo dadka soomaalida ah ay u baahan yihiin inuu trump kasoo horjeedo waxaa cagsigeeda ah maxaan ku irahdaa qolada dimuqraadiga ah oo harta horboodayso hade waa opposite waxayba ku shaqaynayaanba waxaad moodaa waxay rabaan dadka qaxootiga in la dejiyo in lacag dhaqaalo la siiyo hadda sidaa la socotay state of minnesota waxyaabaha cajiibka ah oo ka dhacay last sessionkii waxaa u badnaa nimanka la yidhaha dimuqraadiga aqalka sare iyo aqalka hoose state of minnesota waxay ku guulaysteen in qof walba oo sharci la-aanah oo jooga state of minnesota in driver laysanka la siiyo oo aan lagu xirin inuu sharci leeyahay sidoo kale waxaa lii kaarka caafimaadka dusa wax inkama samaynaynin in kaar caafimaad la siiyo qofka caafimaadkiisa dhakhtarku doono oo aadi karo marka qofkii ooba sharci lahayn baa driver laysanka la siinaya caafimaad la siinaya waxaasna wax dimuqraadiga ka yimid weeye marka sawirkaana waxay ku xun yihiinba dadkii sharciga lahaayo citizeniska ahaa bay leeyihiin mataqaan ha laga jaro caafimaadka iyo nolosha iyo shaqaha ha aadeen guryaha ha laga saaro marka differenceka weyn baa jira marka dadka soomaalida ahi waxaas waa u kala bidhaafsan tahay waa fahamsan yihiin inaysan isku duruuf ahayn waynu ogyihiin dantoodu inaysan republican ku jirin waa gartay marka maxamedo saas oo ay tahay mararka uu ololaha ka qabanayo donald trump minnesota dad soomaaliyaa la arkaa qaar sawiradiisa wata dabcan xubno jaaliyadaha soomaalida ka mid a jiro donald trump ama taageersan ama u codaynaya maxaad is leedahay qoladaasu dimuqraadiga waa ku diidan yihiin ama ay ku doorteen republicanka iyo donald trump runtii dadka hadda aad kale waa markii ugu horreysaan maalinaa donald trump gadaashiisa oo ay dad soomaaliya istaagaan runtii politically waxaad moodaa mararka qaarkood way fiican tahay in in maxaan kira xisbiga kale laftiisu dad lagu leeyahay oo sidaad la socotaan hadda nimankan abacda aad u jeedaan oo qadiyadda israa'iil ka shaqeeya qolada qoladan dimuqraadiyana lacag bay siiyaan republicaankana lacag bay siiyaan wax kalena maahan waxay rabaan end of the day ajendahooda in la meel mariyo oo ay u helaan taageero inay u helaan bay u baahan yihiin marka waxaa soo baxay marka dad soomaali ah oo degan deegaanada republicaanka sida tuulooyinka yararka sidaa la socotaan magaalooyinka waaweyn state of minnesota oo dadka populationka ugu badan degan yihiin dimuqraadi baa badanaa majority ah laakiin waxaa jira magaalooyinka sabarbanka ku yaalla magaalada ka baxsan oo aad runtii aad u tiro badan dadka soomaaliduna ay aad hadda u degeen republican baa degan marka mararka qaarkood waxaad moodaa in dad dadka duruuftii dadka soomaalida dadkii soomaalida dhaqaaley yeesheen guryey garteen maxaanka nolol bay samaysteen marka dad badanoo soomaali ah waxay la waxay la kategori noqdeen ama la mid noqdeen dadkii republicaanka qofku markuu lacag yeesho ma rabo tagsi in laga jaro tiro badan ma rabo mataqaana ii sheegee meel safetygeeda securitygeedu uu xun yahay oo la isku duldulaya ma rabo inuu noolaado meel wuxuu rabaa iskuulladii standardka ahaa in loo sameeyo rabaa marka qofkii baa wuxuu la nolol noqonayaa ninkii caddaanka ahaay oo republicaanka ahaa iyo asagii baa imaanaya marka waxaa sii dheer republicaanku waxay dadka ku dulacsadaan oo yidhaahdaan annagu qolyahan mataqaana dadka isku jinsiga oo isguursado mataqaana waddankan u badan magaalooyinka waaweyn annagu dhaqan ahaan iyo diin ahaan ma soo dhaweynayno marka dadka soomaaliduna waa dad conservative oo daasagii oo dhaqaale sameeyey oo gurug ka gatay magaalada sabarbankeedii haddana ilmihiisa kala cararayo aan qabin qodyahaas inay la shaqaystaan ama iskuul la aadaan baa marka waxaad moodaysaa in ay isku qadiyad noqdeen marka haddaba marka raggan hadda la joogo waa ku khasban yihiin qofku environmentiga iyo deegaanada uu degan yahay inuu qeyb ka noqdo waa ku khasban yahay marka laakiin dadka sabarbanka degan ama magaalada kabexeeda degan oo tuulooyinka degdegan dad badan oo soomaaliya maahan mar hadda la wareysanayay donald trump kolle inaad maqlaysaan moodayo waa la weydiiyey su-aasha waxaa la yidhi maxay dadka soomaalidu hadda kuu taageereen security bay u baahan yihiin buu yidhi marka atleast waxay naga ka fargareeyeen waagii hore waa nacaayi jiray oo soomaalidu mataqaana dowlad ma lahayn waxaas u dhihi jiray oo hadda qayb dad soomaaliya inta dhexda ka galayna war hanacaayino dadka han lagu dirino waana kuu codaynaynaa marka dad badanoo soomaaliya oo iyaga taageersan waxay leeyihiin war soo ninkan beladii u sii dayn jiray haddaan ugu yaraan iska wareejinay oo shidadii iska fogeynay soo wax fiican maanaan soo kordhinay marka positivena waa leeda negativena waa leeda laakiin madaxweyne ku-xigeen musharax tim walls haddii hadda ay ku guuleystaan doorashada oo madaxweyne ku-xigeen uu noqdo reer minnesota ama reer minneapolis maxaa gaaroo faa'iida ah oo uu usoo kordhin karaa inkastoo madaxweyne ku-xigeen uu waddanka oo dhan u noqonayo laakiin gaar ahaan gobol ahaan muxuu faa'iideyn karaa horta sababta isaga loo doortay waxaa badan anaga badan gobolada swing statekan almost mataqaana ay sheegeen mid mid westigi aad loo rabaa in odaynteeda la helo sida wisconsin iyo eriyooyinkan iyo chicago iyo dhulkan marka madaxweyne ku-xigeenkii waxaan umalayna u dambeeyey oo mataqaana ka tago mandel baa la oran jiray mandel waxaan umalayna almost sideed years ago buu ahaa oo oo madaxweyne ku-xigeen washington taga marka number one fursad waxay noo tahay waddankani qofku markuu madaxweynaha kaa yimaado madaxweyne xogeenka kaa yimaado waxay waxay la mid tahay adoo madaxweynihii noqdo kale ay la mid tahay oo credibility bay stateka u tahay macnahay stateka u samaynaysaa oo taageero badan u keenaya midda labaad haddee stateka markuu qofka home townkiisa waa qofka home townkaaga waa adoo xaafadaada adoo tegay gurigaagii oo kale wey marka waxaa fududaanaysa dad badan oo communitiyada badan oo kala duwan inay white houseka access u helaan hadda sida soomaalida oo kale hadduu ninkan meesha tago dad la yaqaano white house waxaa laga yaabaa dad badan oo la taliyaala in nala siiyo waxaa laga yaabaa mataqaana barnaamijyo inaan ku qabsano iftaarka aan ka samaysano waxaan noqonaynaa sida aan aan ka nahay mataqaana state of minnesota inaan inaan ka noqono maxaan ku idhaha white houseka oo nala dad la yaqaano marka white houseka yimaadaan aanan strange ku noqonin marka sidoo kale dhaqaalo badan dhaqaalo badan baa la keenayaa stateku mar walba stateka mataqaana ay madaxdu ka timaado investmentiga iyo waxbaa loo badshaa oo mataqaana iyadoo sharciyada la raacay haddana waxaa jira imaanshaha uu imaanayo iyo booqashadu imaanayo iyo maxaan kale shirarka uu kaga qaybgelaya iyo marka waa opportunity waaye in qof madaxweyne ku-xigeen aad ka hesho kaasina wuxuu ahaa maxamed wardheere oo iigu warramayay khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ee dalka maraykanka